tallaalka sidaad ogtihiin tallaalka meel kasta waa la geeyey dowladda kenya way dadaashay daawooyinkii tallaalka meel kasta waa la geeyey waa yaalaan markaa dadweyne un baan ka codsanaynaa inay tagaan oy tallaalka qaataan tallaalka wax uu tari hadda sidaad arkaysiin oo laleeyahay cudurkii yacni kuleelkiisii oo wixii hoosuu u yar dhacay waxaa wixii yeele maxaa waaye one midda koowaad tallaalka oo dad badan qaatay sidii loo kala badbadan yahooga midda labaad cudurkii oo mar hore dadka badi qabtay oo dadkii maaragtay guri iyo wax u yeele oo dadka difaacooda kastoo kor u yar qaade marka waxyaalahaas way wuxuu u yar khafiife laakiin haddaba tallaalka wuu socdaa tallaalka hala qaato war tallaalka hala qaato hadda gaarisa county ilaa sagaal iyo toban kun oo qofbaa qaadatay laakiin countiyaasha ugu hoosean ku jirna marka weli waa codsi aan dadweynaha u dirayno afduubka qaata ee maaska ha la xirto meelaha masaajidaha iyo meelaha maaragtay dadku iskugu tago suuqa meel kastaa ood socoto afduubka iska qaado waxba kaama dhibay hataa koronada keli ma ah hataa hirgabka maaragtay waad ka waad ka badbaadaysaa midda kale gacmaha la dhaqdo sanitizada ha la iska wato midda jeebka yar gacmaha iska dhaq meelaha qaar meelaha daarta ma garanaysid hana la isbadbaadiyo nin kastaa meeshuu joogo nima xillaan iska saarno ha isdhihin dadkayna waad garanaysaa wuxuu yaho ma lehe wixii la sheegayo hergebka markuu u dhacona waad aragtay wax xanuunoo marayso marka dadweynaha maxaan ka codsanaynaa waxyaalihiinii la sheegaya nimahoo dhegeysta sameeye ee raaca